أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا قد بيان تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalihiin manhaj online waxa ay idiin soo bandhigayaan laba su-aalood oo aada muhiim u ah su-aalahaas oo ah shubuhaad dadka qaarkood ay yidhaahdaan oo uu inooga jawaabi doono sheekheenna asheykh doctor cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala su-aasha koowaad saa'ilku wuxuu leeyahay maxay ku kala duwan yihiin salafiyiinta iyo ururada caadaystay gaalaysiinta xaqdarrada ah qarxinta iyo isqarxinta sheegashada jihaadka afiiduuna baaraka allahu fiikum بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tan koowaad ee ah maaragtay farqiga u dhexeeya muxuu yahay salafiyiinta iyo dadkan wax qarxiya sida qarsoodiga wax u dila ee caalamka islaamka ku faafay muxuu yahay farqiga u dhexeeya iyaga iyo salafiyiinta waa jirtaa in dad badani ay yiraahdaan salafiyiinta iyo dadkaas wax farqi uma dhexeeyo amaba la yiraahdaba iyaga laftooda waa qeyb maaragtay salafiyada ka mid ah arrintaasina arrin saxa ma aha waa buhtaan salafiya haddii macnaheedu ay tahay itibaacu salafi asaalix salafkeennii wanaagsanaa in la raaco waa maxay waa in lagu raaco caqiido iyo camalba wax alla wixii caqiideysnaayeen in lagu raaco iyo camalkoodii wanaagsanaa in lagu raaco caqiidadii saxaabada oo ahlu sunnadu ay ka dhaxleen waxaa ka mid ah in a'immada muslimiinta iyo dadka madaxda ah ee muslimiinta aan lala dagaalamin yaa ka mid ah axaadiidta rasuulka sal alla ly slam ka soo aroortana waa ay ku tawaaturtay arrintaas allana qur-aankiisa wuxuu nagu faray inaan ateecno dadka ul amriga noo ah annaga yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum yaa alla yidhi dadka mu'miniinta ahow waxaad ateecdaan allah iyo rasuul iyo kuwa ul amriga ka mid ah kuwa ul amriga ah ee madaxda ah ee idinka in ka mid a macnaha muslimiintaa loola jeedaa xadiista arrintaa kusoo aroortay waa ay tawaaturtay waxaa ka mid a xadiidkii ibnu cabaas radia allahu canhu uu rasuulka ka wariyey sala allahu alay wasalama uu yidhi man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahuhu falyasbir calayh qofkii ninka madaxda u ah ee dowladda madaxda ka ahaa ku arka wuxuu dhibsanaayo ha u sabro fa innahu man faaraqa aljamaaca qofkii jamaacada muslimiinta ka taga markuu ka tagayo macnaha waa dagaal ula labisan yahay dhinaca kale u kasoo jeedaa shibran taa ka keliya qofkii jamaacada ka taga jamaacadu marka waa maxay waa dadkii muslimiinta ahaa ee isu yimid ee meel deganaa ee maaragtay dowlad lahaa ee madax lahaa waay jamaacadoodii marka qofku markuu u khilaafo taa ka keliya wuu leeyahy rasulka sal slam oo famaanta famaata saas ku dhinta ilaa maata wuxuu dhintaa miitatan jaahiliya sida jaahiliyadu u dhiman jireenoo kale u dhintaa jaahiliya waa maxay waa wix islaam ka horreeyey marka wixii lagu shabaho jaahiliyo macnaha waa xaaraan waa foolxumo waa halaga fogaado marka qofka muslimkaahuna raalli kuma aha mana jecla inuu miito jaahiliya u dhinto dhimasho jaahiliyaah maxaa sabab u noqday waxaa u noqday ninkii madaxda ahaa oo loo sabri waayey jamaacadiina la faaruqay dagaal loola soo labistay xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiid kale waxaa jira cubaadat bnu saamit uu rasuulka ka warinaya sal lla ly slam oo macnaha wuxuu leeyahay cubaadada wuxuu leeyahay dacaana anabiyu sal lla ly slam fabaayacnaahu rasuulkaa sal ly slam inoo yeeray waan la mubaayacoonay faqaala wuxuu yidhi fii maa akhada calaynaa wixii uu maarata naga qaado beecada ahayd oo nagula heshiiyey waxaa ka mid ahaa buu leeyahay an baayacanaa cala asamci waataaca inuu nagula mubaayacooday inaan dadkii madaxda noo ahaa aan maqalno oo aan ateecno waxa laga maqlaayo laguna ateecaayo waa wixii aan macsi ahayn hadday macsi ku faraan macsidii ka yeeli maysid laakiin taa macnaheedu maaha inaad la dagaalanto macsi uu sameeyey darteed ula dagaalami maysid marka ma sida uu qofku jecelyahu iska samaynaahoo markay la qumanaatana madaxdii waa ateeca marka ay la fool xumaatana waa maaragtay la dagaalamaa maya wuxuu leeyahy ubaad ibnu saamit baayacadii uu rasuulka sal sl naga qaaday ee inaan madaxdii maqalno ateecno uu maaragtay nagula mubaayacooda waa fii manshatinaa wa makrahina marka aan firfircoonnahay oo waxaas maaragtay naloo diraayo aan jecelnahay iyo marka aan dhibsanaynaba cusrina wa yusrina yani culeyskeenna iyo ma fudaydkeennaba iyo wa aaharatin calayna weliba waxaa lagu sii daray in uu wax kaala kelin noqonayo qofkii madaxda ahaa oo wix muslimka udhexeeyey oo la raba si si cadaalada inuu dadka u gaarsiiyo yuu maaragtay wax kamid ah la kelin noqonayaa oo dowladnimadii iyo maaragtay jagooyinkii iyo lacagihii iyo waxaasuu la keli noqonayaa ama suu si macnaha aada adigu jeclayn buu u maamulaya waa u sabraysaa dagaal ma jiro wa anlaa nunaasica alamra ahlahu wuxuu kaloo maarata rasuulka sal sl maaragtay nagula mubaayacooday inaanan qofka xukunka haysta ee muslimka aanan kula dhegin oo aanan kula qabsan oo aanan kula doodin goormaa la ogolyaha marka in lagu qabsado waa ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fi burhaan ilaa inaad aragtaan moogiye gaalnimo cad maaha wax malamalaa ama anigan xanaaqsani aan maaragtay leeyahay waxaani waa gaalnimo maya waa wax diinkii ku cad oo maaragtay dadkii ahlucilmiga ay si fiican u fahamsan yihiin waa inay noqdaan ma aha fatwo ay bixinayaan dad axsaab ah oo ayaguba xugun doon ah oo ay dhici karto maalinka ay rabaan xukunka inay maaragtay yidhaahdaan ninkan waa gaalooba marka kalena ay yidhahdaan ma waa fiican yahay taas lama rabo waxaa la rabaa kufrigu waa inuu mid bawaaxa u yahay bawaaxan waa maxay waa cad yahay waay maaha wax ta'wiil ta'wiil iyo fasiraad iyo wax noocaasoo kala gacmo waa kufri cad waay oo cindakum min allaahi fiihi burhaan oon hawo ku dhisnayn iyo wax qofku iska jecel yahay ee xujo cad aad alla xaggiis ka haysato waa la adkeeyay arrintaas marka xadiidka cubaad ibnu saamit waxaa wariyey isagana bukhaari iyo muslim baa wariyey marka dulmigii waa loogu dul qaadanaya wa macnaha hala dagaalamin waa xadiidkii salama ibnu yaziid aljucfi isaguna rasuulkuu weydiiyo wuxuu yihi rasuulka allow yaa nabiy allah ara-yta in qaamat calayna umara haddii madax noo noqdaan niman madaxa yas'aluunaa xaqahum waxa ay xaq noogu leeyihiin dowlad ahaanna na weydiisanayo wayamnacuunaa xaqanaa wixi annagu xaq ugu lahayna waa noo diidayaan famaa ta'muruna maxadna faraysaa fa acrada canhu waa ka jeestay rasuulka sal sl uma sa'alahu haddana markaluu weydiiyey fa acrada canhu waa ka jeestay uma sa'alahu fi thaaniyati aw fi thaalisati fajadabahu lashcas bnu qays ninka la yidhaha ninkii soo qabtay oo soo jiiday faqaala rasul la sal la slm rasulka alla wuxuu yidhi ismacuu wa atiicuu fainamaa calayhim maa xumiluu wacalaykum maa xumiltum wax maqla oo ateeca oo macnaha hawshii la wada oo macnaha ha khilaafinina oo dowladnimadiisa ha ku diidinina maxaa yeelay nimankaas madaxda ah waxaa saaran ayaga oo lagula xisaabtami doonaa aakhiro wixii alla ku waajibiyey waajibka iyaga saaran haddii ay wax ka dayacaan alla kula xisaabtami doona wacalaykum maa xumiltum adinkan wixii laydinka rabay oo ahayd in maaragtay muslimka aan la lugoyn oo si dadka ay nabad ugu noolaadaan yaa laydinka rabaa ila haddii ninkii lala dagaalamo waxba socon maayaane adinka waxaa idin saaran daacadii baa idin saaran macsina lagu ateeci maayo sida axaadiis kale ay sheegayso badan marka ninkii madaxda isagoo daalim ah yaa xaqiisi la siinayaa lala diriri maayo bal haddii dhib uu yimaado allaad iska baryaysaa in dhibkaas alla uu kaa faydo oo shartiisana alla uu kaa difaaco allana uu hagaajiyo sababto isagu marka uu hagaago ninkaas madaxda ahi waxaa ku jira wanaagga ummaddaa ku jira sababto qof keligiisa maa waa nin madax xadiidkii xudayfa ibnulyamanna waxaa ku jirtay waa xadiis dheer buu ahaa laakiinse wuxuu sheegay rasuulku sal lla ly slam in niman madaxii ay soo bixi doonaan oo quluubtooda quluub shaytaan ay tahy laakiin jirkii insi ka ah wuxuu yihi rasuulka allow maxaan sameeyaa xudayfa dhahaaya wuxuu yihi rasuulka sal sl manaa xudayfa wuxuu leeyahy hadii waqtigaas aan gaaro maxaan sameeya markaasu wuxuu yihi tasmacu wa tutiicu lilamiir waad maqlaysaa oo waad ateecaysaa ninkii madaxda ahaa wain daraba dahrak haba maaragtay ku garaaco waakhada maalak xoolahaadan ha qaato fasmac wa atic buu leeyay rasulka sal slm xadiidkaa muslim baa wariyey ninka amiirka markaas oo wax dulminaaya ah haddana rasuulka sal slm uu leeyahay ha la ateeco cawf ibnu malik wuxuu rasuulka ka wariyey sal slam inuu yihi khiyaaru a'imatikum aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum nimanka madaxdaa waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan kuwa aada jeceshihiin ayagoona idin jecel watusaluuna calayhim wayusaluuna calaykum aadna u ducaysaan ayagoona idin duceeya wa shiraaru aimatikum nimanka madaxda ah waxaa ugu xun aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum adinkuna aada necab tihiin haddi qof muslimiinta o dhan ay wada necab yihiin inuu xaalkiisa uu maarata uusan fiicnayn waa iska cad tahay adinkiina marka waa necab tihiin ayaguna waa idin necab yihiin wa talcanuunahum wayalcanuunakum naxariista allah ka fogeeyaad leedihiin ayaguna waa idin nacladayaan markaasu waxay yihin rasuulka allow xaalku markuu saas yahay ma waanan la dagaalamaynin maan kala baxno oo qoryaheena qaadano qaala rasuulku sal sl wuxuu yidhi laa ma aqaamu fiikum salaa maya buu yidhi intaba ay salaadii dhexdiina ku oogaayaan laa ma aqaamu fiikum salaa waa ku celiyey intaba ay salaadii dhexdiina ku oogaayaan maya la diririmaysiin alaa man waliya calayhi waalin fara'aahu ya'tii shayan min macsiyati illaah falyakrah maa ya'tii min macsiyati illahi walaa yanzicana yadan min taaca wuxuu leeyahy rasuulku sal lla ly slama qofkii nin madaxii uu madaxu noqdo oo waa kii dowladda laga wadaa oo markaa arka isagoo wax macsiya la imaanaya ninkii madaxdaa macsi samaynayo u arkay macsidaa ha dhibsado oo qalbiga ha ka noco hadduu ku inkiro karana ha ku inkiro walaa yansicanna yadan mataaca laakiin taasi ma ka dhalanayso in taacadiisi la diido oo la maaragtay lagu baxo taacadii markaa ha ka bixin buu leeyay rasuulka sal lla ly slam marka dulmi iyo fisqi ay sameeyeen madaxdii yani dartiisa loola diriraa wax sharcigu qaba maaha ahlucilmiguna ma qabaan ahlu sunnaduna ma qabaan xadiidkaa marka cawf ibn malik isagana muslim baa wariyey calaa kulli xaal axaadiis way badan tahay sida aan sheegnana waa mutawaatir imaam axmed wuxuu leey walaa yaxilu qitaalu sulطaani ninka madaxda in lala dagaalamo ma banaana walaa alkhuruuju calayhi liaxadin min annaas in lagu khuruujo oo lala dagaalamo qofna uma banaana dadka ka mid a faman facala dalika fahuwa mubtadicun calaa gayri sunnati waariiq qofkii sidaas sameeya oo la dagaalamo madaxdii waa qof bidca la yimid oo mubtadic ah sunnadiina kuma taagna dariiqiina waa ka leexday marka nimanka madaxdaas sida qaalibkaa laguma zuulin karo oo lagama lagama fogeyn karo xukunkii ilaa fitna inay dhacdo moogiy sababta ninkan ciidan uu haystaa hub buu haystaa adigana marka waxaad ubaahan tahay ciidan iyo hub aad u baahan tahay marka wixii saasoo kale a fitna ah oo maarata muslimkii dhib u geynaaya shareecadu ma ogola ile fasaad ka weyn kii aad rabto inaad meesha ka saarto yaad la imaanaysaa marka baabkaba waa la xiraba shareecadii albaabkaas waaba xirtayba xadiid kale oo umu salama ay ka warinaysa rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi satakuun umaraa fa tacrifuuna wa tunkiruun niman madaxa imaan doona waxyaaba ay samaynayaan waxaad garataan oo ku arkaysaan oo wanaagsan oo shareecadu waafaqsan iyo waxaad dhibsataan oad inkiraysaan faman carifa faman carafa bari'a qofkii marka wax garta beri buu noqdaa waman ankara salima qofkii munkarkii inkirana waa u nabadgalaa walaakin man radiya wataabaca waxaa bela haysataa qofkii munkarka raalli ku noqda oo saas maarata ku dabagala dadkii samaynaya waxay yidhaahdeen daxaalku waa xun yahay maogtahay afalaa nuqaatiluhum waana la dagaalamay qaala laa maa sallow intaba ay dukanayaan maya dagaal laydma ogola kaasna muslima wariye marka arrimo maarata munkar oo xun bay samaynayaan in marka seef loo qaato ma bannaan waxaa marka seef qaadashada ogol khawaarijta iyo zaydiyada iyo muctasila iyo fuqahada qaarkood wax ahlusunna ay qabaan taasi ma ahan ibnu mascuud xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu leeyahy rasuulka ala sal wuxuu nagu yidhi inakum satarawna bacdii asaratan umuuran tunkiruunahaa yacni la keli noqosho xoolihii iyo maaragtay jagooyinkii iyaad arki doontaan marka macnaha anugu aan tago kadib iyo arrimo aad inkirtaan waxay yidhahdeen rasuulka alla sal maxaad na faraysaa wuxuu yidhi adduu ilayhim xaqahum wasaluu llaha xaqakum xaqooda siiya adinkuna kiina la weydiista xadiidka marka bukhaari iyo muslim baa wariyey marka iyagu xaqeenni baan ka weyna xaqoodii siin mayno wax la yaraha ma jirto shareecadu ma ogola ahluxadiisku marka waxay qabaan in aan nimanka madaxda ah lala dagaalamin baqiiba ha sameeyaan dulmigooda waa in lagu sabro arrintu waa iska dhammaan doontaan qof iska dhammaan doontaa qofki wanaagsanaana waa uu maaragtay wanaag iyo raaxu ku joogayaa kii faajirkaana kolley waqtigu leeyaho waa laga raaxaysan doonaa waa iska dhima doonyaa iska sabar xoogaa sabar inaad kaalmaysataad u baahanta calaa kulli xaal axaadiistu sida aan sheegay waa ay ku tawaaturtay arrinkaas fitanka shareecadu ma ogola khuruujkaasna lama ogola marka caqiidadii marka saxaabada iyo salafka taasaa ka mid ah masaladaas khuruujka ah meel weynay ka taagnaayeen qofkii ku khilaafana waa mubtadic bay lahaayeen aan ariiqa ku taagnayn sooma dhawaysan jir taas marka lagama hayo nimankan wax qarxiya ee ummadda ikhtiyaala lagama hayo khuruujkaas way sameeyaan waxaa kaloo ula jirta takfiir oo bikayri xaqin ah in dadkii la gaal ay siiyo xaq daro xaal nusuustu waa ay ka digtay atakfiir bikayri xaqin yani xaq daro in maaragta muslimkii lagu takfiiriyo oo gaalnimo lagula xukmiyo nusuustu waa ay ka digtay man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baaa biha axaduhumaa yuu rasuulku leeyahy sala allah alay slam sidii xadiidkii bukhaari ku jirtay qofkii walaalkiis ku yidhaahda gaal yahow kelmaddaas meel aad laa dhici mayso labadooda mid baa la noqdaa haddii haddii qofkaas gaalnimadu ay ku rumowdana uu gaal dhaba yahana waa maaragtay meesheediiy dhacday kelmaddaas haddii kale soo maaha aday kugu soo noqonaysaa waa arrin aad u khatar badan alla wuxuu yidhi isagoo muslimiintii siinaya dardaaran digniinu la jirto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan tabtaguuna carada alxayaati اddunyaa facinda allahi magaanimu kahiira kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira dadka mu'miniinta ahow haddii aad socotaan idinkoo jidkii alle ku dagaalamaya wax kala caddaysta oo ha dhihinnina qofkii idiin riday salaan oo assalaamu calaykum idin yidhi lasta mu'mina ma tihid qof mu'mina qiraa'o kalena waxay leedahay walaa taquuluu liman alqaa ilaykum asalama lasta mu'mina ha ku dhihinina qofkii idiin rida hoggaansan oo laa ilaaha ila allaahu ku dhawaaqa ile qofkii shahaadada xaqa ah qira waa qof maaragtay muslimiinta u hoggaansamay oo kale buu noqonaya waa qof allah u hoggaansamay tawxiidku ugu hoggaansamay sida qofka maaragtay salaanta islaamka kugu salaamayaba uu yahay qof isaguna sidoo kale hoggaansan marka waa qof idiin qirsan diintiinnii qirsan lasta mu'minan ha dhihinina yaa alla uu yidhi ibnu wardaan qiraa'o uu abu jacfar ka wariyayaa jirta oo lasta mu'manan alla uu leeyahay ma tihid kula badbaadiyo ama ku nabad ku naga nabadgala ku naga nabadgala ma tihid oo waan ku dilaynaa ama waan ku qafaalaynaa iyo wax noocaas oo kalea ha dhihinina tabtaguuna carada alxayaati addunyaa idinkoo doo doonaaya dhaldhalaalkii adduunyo dhaldhalaalkii nolosha ee maaragtay xaqirnaa waa wax hooseeya fa cinda allahi maqaanimu kahiira alla agtiisa yay ahaatay haniimooyin fara badan kadalika kuntum min qablu sidaasaad ahaydeen idinkuna horraan oo markii hore gaalaad ahaydeen markaasaa famanna allahu calaykum alla idinku galladaystay oo aad muslinteen ama waxaa la yidhi waxaad ahaydeen kuwo islaamkiinna qarsada oo qoomkiinna ka baqa markaasaa maarata alla idinku galladaystay oo diinkiinni uu muujiyey oo maaragtay uu xoogaystay ee fatabayanuu waa lagu soo celiyey mar kale haddana wax kala caddaysta ina allaha alla wuxuu ahaaday ina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira alla wuxuu ahaaday waxaad samaynaysaan mid maaragtay u ogaal badan oo baatinkiisa og marka handadaad baa ku jirta sababu nusuul ku ansaxay yaa jira aayaddan oo bukhaari wuu ka warinayo ibnu cabbaas walaa taquuluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina ibnu cabbaas wuxuu leeyay ninba wuxuu haystay ari yar markaasaa muslimiintii maaragtay ka daba tageen markaasuu yidhi assalaamu calaykum markaasay dileen oo arigiisii yaraana qaateen markaasaa alla soo dejiyey aayaddan yaa ayuha aladiina amanu idaa darabtum fi sabiili اllahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina tabtaguuna carada alxayaati اdunyaa carada alxayaati اdunyaana arigaas yar baa laga wadaa buu leeyahy ibnu cabbaas ibnu cabbaas marka qiraa'adiisu assalaama bay ahayd marka assalaamu calaykum buu ninku yidhi markaasay dileen markaas aayaddu soo degtay asbaabu nusuul kalena culammadu waa ay sheegaan oo waxaa ka mid a mid iyadana ibnu cabbaas laga warinaayo oo rasuulku sal lla ly slam uu miqdaad uu ku yidhi haddii maaragtay nin mu'minuhu uu iimaankiisa qarsanaayey oo qolo gaala uu dhex joogay oo maaragtay islaamkiisa u muujistay oo aad disho adugu marka saasoo kalaad haydoo iimaankaada waad qarsan jirtay markaad maka joogtay saasuu bukhaari marka isagoo xadii aharkaasi ama xadiidkaasi macnaha mucallaq ayuu sheegay oo mukhtasarah marka calaa kulli xaal goodi aada u daran yaa aayaddan ku jira oo waxaa la diidan yahay in adiguba aad ka wadid dadaal oo aad isdhahdid waa in la hubsadaa qofka iimaanka sheeganaya niyaddaadaasi waxba bedeli mayso saxna ma aha shareecaduna ma ogola taas in adigoo isle qofkan iyo islaamkiisa iska hubi aad maaragtay ka diiddo islaamnimadii sababtoo shareecadu waxay islaamnimadii ku xirtay laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah qofku inuu yidhaahdo ama xataa assalaamu calaykum taas uu yidhaahdo waa calaamad muslimiinta lagu yaqaano xadiidkii saxiixa ahaa rasuulku sala allahu aleyh wasalama wuxuu aad uga xumaaday wixii khaalid uu sameeyey oo reer bani jadiima oo garan waaye aslamna inay yidhahdeen waxay kari waayeen iska dhaaf laa ilaha illah maxamad rasulullah inay yidhahdeen aslamnaabay garan waayeen markaasi waxay rabaan inay muujiyaan inay muslimiin yihiin waxay yidhahdeen saba'na waan maaragtay leexanay bay leeyihiin oo dadka muslimiinta yaa kuwan mushrikiinta waxay dhihi jireen maaragtay saba'a fulaan wuu leexday yacni diintii aabbayaalkood haysteen buu ka leexday marka muslimiintii wax ay ku sheegaan bay garan waayeen oo saabicnimadaas aan ahayn macnaha saba'naa bay yidhahdeen marka yacni diinkii gaaladoo lagu oqoon jiro maaragtay jaahiliyadii mushrikiintii ay haysan jireen annagu ma haysanna waa ka baxnay macnaha muslimiintii baan raacsannaha inay yidhahdaan unbay rabaan markuu dilay rasuulku sala allah alay slam nimankaas diyadoodii wuu baxshay marka arrintu ma sahlana yacni qof raba inuu islaamnimadiisii muujiyo oo maaragtay saba'naa yidhi yaa la yidhi lama dili kartaan oo rasuulka sal ly slam dadkii warkaas ku hadlay islaamnimo uu u qiray oo uu maaragtay haddana diyadoodii uu baxshay wuxuuna yidhi rasuulku sala alla alay slam allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid allow waxaan kaaga beri ahay waxa khaalid uu sameeyey laba jer buu ku celishay rasuulku sala allah alay slam dilka macnaha nimankaas uu dilay rasuulka sal slm aad buu uga xumaaday marka ibnu cumar yaa la joogay ibnu cumar wuxuu yidhi kii aniga maaragtay ii qafaalnaa dili maayo buu yidhi dadka aniga maaragtay warkayga maqlaayo asxaabtaydana dili maayaan buu yidhi laakiin khaalid ma wuu dilay isagu dad ku hayay wixii warkiisa yeelaayaba marka waxay garan waayeen inay yidhahdaan aslamnaa bay garan waayeen markaasay leeyihin saba'naa saba'naa subxaana allah marka xadiidkaas bukhaari baa wariyey marka lama ogola inaad maaragtay aqbali weyso islaam lagu muujistay marka aayaddan yani xikmad weyn baa ku jirta oo ah in maaragtay la doonaayo in dadkii muslimiinta ahaa ay isku kalsoonaadaan oo ay maaragtay kala nabad galaan layskana tuuro wax walba wax alla wixii shaki keeni kara sababtoo albaabkaas haddii la furo way culus tahay in la xiro oo qofkii qof kale maaragtay tuhmaysta oo yidhaha maya anu islaamkaada kuma qanacsani kaas la tuhmay laftiisu xaq buu u yeelanayaa inuu maaragtay kii uu tuhmay uu tuhmo marka kalsoonidii o dhan baa dhimanaysa dadkii iimaankoodu daciifka ahaana wayba ka faa'iidaysanaya arrinka noocaas oo kale ah oo diinka waaba isaga baxayaan oo marba haddii kii runta sheegaayo iyo kii munaafaqa ahaa kulligoodba la wada tuhmaayo wuxuu leeyahay maxaan marka islaamka ahaanayaa buu leeyahay marka waxaa aada u munaasaba in la fiiriyo sida rasuulku sal ly slam munaafiqiinta uu ula dhaqmay wuxuu ula dhaqmi jiray sida muslimiintii dhiigooda ma banaysan jirin rasuulka sal ly slam iyo xoolahooda toona marka dadku marka horeba galab galab hadday doonaan islaamka ku soo galaane waa in loo maaragtay dulqaataa oo sida qaalibkaana islaamku tartiib buu maaragtay qofka qalbigiisa ugu xoogaystaa waxyaabaha dadkii in iimaankoodu xoogaysta ka yani keeni karana waxaa ka mid a in dadkii islaamka marka hore ku jiray ay ku kalsoonaadaan dadka gadaal ka soo galay teeda kale markii khaalid bnu waliid ay iyo rag kale ay maaragtay ta'wiil wax ku dileen dad iyagu markaas u arkaayeen inaysan maaragtay muslim ahayn sida usaamo kale oo maaragtay isaguna uu ta'wiil wax ugu dilay rasuulka sal l slam waa uu ku adkeeyey arrinkaas gaar ahaan usaama wuxuu leeyahay nin baa maaragtay muslim badan laayay ninkii markii aan maaragtay seeftii kala dul imid buu laa ilaaha illa allahu yiri marka anigi nin kale saaxiibkaa isla joogna nin kale saaxiibkaa waa ka joogay anugu laakiin warankii aan ku dhuftuu yiri ninkii saasuu marka ku dilay maogta markii lasoo noqday yaa rasuulka sal l slm arrinkii lasoo gaarsiiyey wuxuu yidhi usaamow ninkii ma waxaa dishay yani aqataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah ma waxaa dishay markuu laa ilaha illa allahu yidhi kadib sababto laa ilaha illa waa lagu islaamaa islaamnimaduna xurmay leeda qofka dhiiggiisii xaaraanu kaa noqonaa markaasu wuxuu yidhi inamaa qaalaha mutacawidan laa ilaha illa uu leeyahay runka ma ahane wuxuu rabaa inuu ka badbaado warankaas aan u soo watay markaasuu haddana ku celiyey rasuulka sal lla ly slam ma waxaa dishay markuu laa ilaha illa yidhi kadib markaasuu leeyay mar walba war ninkan wuxuu rabay inuu ka badbaado dilka markaasaa rasulka sal l slam wuxuu yidhi afalaa shaqaqta can qalbihi marka aad leedahay saas ula jeedaay wax noocaas oo kale maa qalbigiisa jeexid ma qalbiga da jeexa aduu arkay hadda wax qofka qalbigiisa ku jira maya macnaha inaad ka joogto waay qofka daahirkiisaad leedahay wax uu kuu muujisto aad kula dhaqme laa ilaha illa u yidhi soma khalaas waa ka soo baxay meeshaan ku jiray gaalnimadii diin xumadii waa ka soo tegey muslim ah waay kelmaddaas waa in la weyneeyaa rasuulka sal l slam marka ma ogolayn in lagu tunto oo qofkii maarata muslimka ahaa bilaash lagu tagfiiriyo ama dhiiggiisii lagu banaysto usaama meeshii ka gaartay rasuulka sal l slam usaama waa jeclaan jiray dadka la mid ma ahayn haddana meesha arrintu ay ka gaartay iyo sida rasuulka sal l slam arrinka ugu adkeeyey usaama wuxuu leeyahay xataa tamanaytu annii lam akun aslamtu ilaa yowmaidin aw aslamtu yowmaidin inaan maalinkaas islaamo aan tamaniyey si aana beladan uga dhicin oo aan canaantaas iyo dhibkaas maaratay aanan macnaha shidadaas u dareemin sababto aad bay arrintu ugu kullaatay wixiina dembi weyn yihiin yaa la tusiyey oo rasuulka sal l sl uu tusiyey marka takfiirkii marka nusuustu ay ka digtay qofku laa ilaha illa allah hadduu yidhaha maxamedun rasuulullah islaamkii buu guud ahaan iltisaamay xaq buu leeyahay in la takfiiriya ma banaana dadkan wax qarxiyaa ee maaragtay wax ikhtiyaalaa takfiirka ayaga agtooda waa uu ka sahlan yahay wax aan marka gaalnimo ahayn yay wax ku gaalaysiiyaan ma garatay oo qof aan gaal ahayn yaa gaal la leeyahay waa u sahlanta waxaan maqlaynaa dowladaha riddada aan maqalnaa hadda taasi maaha wax hadda soomaalida keliya ku gaara dadkan waxaan aaminsanay meel kastay joogaan saasay leeyihin duwalu ridda ay ku leeyihin iyo andimatu ridda iyo wax waa hore lagu hadli jiro waay annagii hadda noo cusub tahay moogiyi waa lagu hadlaa sababtu waa maxay xukaamtiyaa la wada takfiiriyey wax alla wixii la socdoo dhan waa la takfiiriyey waa ahlu riddaa la yidhi war qofkii laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullahina waa leeyahay waana salaada waana sooma wax aa ku tagfiirinaya waa maxay waxaan marka laysku tagfiirin wax ku tagfiirina wuxuu ku leeyahy matalan gaalo maarata xiriir la sameeyey iyo wax lamid a gaalo qofka hadduu xiriir la sameeyey gaalo siyaabo fara badanaa xiriir loola sameeyaa ganacsiyaa idin dhex mari kara masaalix kaloo adduunyaa idin dhex mari karta oo maaragtay laysaga baahan yahay waa dhici kartaaba qofku inuu ku qaldan yahay gaalkan la dhaqanka uu la dhaqmaayo laakiin mujarad yani gaaluu la dhaqmay keliya miyaa diinka looga baxa ma jirto iyadoo maaragtay lagu taageeray arrimo waaweyn oo culus iyo haddana rasuulku sala alla alay wasalama aanu maaragtay dhihin qofkaasi diinkiibuu ka baxay oo hadda tii maaragtay ka dhacday xaatib ibn abi baltaca oo kale oo uu sirtii maaragtay rasuulka sal lla slam rasuulkana sal lla slam dadku lamid ma aha dowlashii ka dambeeyey iyo dowladii ka dambeeyey ma rasuulkii lamid yihin sal lla alay slam lamid maaha qof rasuulka sal l sl sirtiisii faafina oo dhahaya rasuulka in kusoo maqan gaaloy ee digtoonaada a rasuulka sal ly slam maaragtay uusan ku degdegin ou yiri maaragtay maxaa kugu xambaaray xaatibow waxaa asamaysa markaasuu wixii markaas isagu cuurdaar uu arkaayo uu sheegay oo uu leeyahay maaragtay meeshaas dada iga joogay iyo xoolo aan maaragtay badbaadsanayay ee aniga qalbigayga islaamkii ku ku taagan yahay rasuulka sal ly slm ma aanu dhihin dhiiggiisu waa xalaal waana gaal ma aanu dhihin qofkuu yidhi waa dilaana waa ka celsha rasuulka sal ly slm marka saasaysa arrintu u sahlanayn marka mujarad yani gaalo la tacaamulay in dadkii lagu takfiiriyo ayada lafteeda khalada ayaga laakiin agtooda masaladaas masalo in laga murmo gashaba maba ahaba sababta waxaa dhici karta qofki inuuba shareecadiibu wax ku xukuma oo marka qaarkood sharecada wax kuma xukumin dadka lagu takfiiriya ayada lafteeda maogta shareecadii wax ku xukuma dhinacaas waa ka toosan yahay salaadii waa ku dadaala maaragtay arkaanulislaamki iyo arkaanu iimaanki waa wada dhamaystiran yihiin laakiin waxaa lagu tagfiirinaa masaaishaas gaalo xiriir la sameeyey waraaqo u diray maaragtay umam mutaxidu kamid noqday iyo wax wax lamid a marka umam mutaxidu qofka hadduu kamid noqdo ta'wiil buu uu samaysanayaa ee asaga kuma laha anigu gaalo meel joogtaan kamid noqdo gaalaan noqdo kuma laha moogta wuxuu leeyahy masaalix caama iyo dana guud yaa laga wada shaqaynaa marka in maaragtay dowladihii muslimka ay meeshaa ka maqnaadaanna munaasab maaha hadhow waa loo tashanaa waa lagu durdurinaa marka intii saas la yeeli lahaa waxaan rabaa maaragtay inaan meeshaas wax ka joogo aan taladii wax ka ogaado war sawdkeedinu qaymu yeelan aho wax noocaas oo kalea tawiil saas oo kale samaysanaya waxay wax ku tagfiirinaya nimankan wax qarxiya oo dadka ikhtiyaaraadka ku jira sidoo kale barlamaan uu ka mid noqdo waxaaba kasoo qaata barlamanka barlamaan qariban inuu yahay oan fiicnayn dee qofkan gelaya marar fara badan ta'wiil buu samaysana wuxuu le anu inaan wax islaaxiyo yaan rabaa oon sharta yareeyo maxaad marka maaragta ku tagfiirina qofka taas kuma tagfiirin kartid waa khaldama waa dhihi kartaa xataa macsiyu ku dhacay waa dhihi kartaa laakiinse mujarad saasuu sameeyey iyo ta'wiilkaas o maaragtay la yimid aan ku tagfiirina wax saax maaha waanaba kasii duwantaba haddii dadka baarlamaanka ku jira ay kulligood waa muslimiin yihiin ama dowladdu islaamka oo ku hoos jiro maxaad marka ku tagfiirinaysaa ood ku leeda waa gaal waa ridooba cala tuul shala muslim uu ahaa maanta marka la yidhaha ninkan magaciisu baarlamaanku ka tirsan yaha waa gaal xaggee diinka taas uga taallaa marka dhiigga qofka la banaysanaayo hadda ninkii ugu dambeeyey oo magaaladan lagu dilaayey waxaa la yidhi laba bilood keliya ku jira baarlamaanka ma garatay teeda kale adigu haddaad u aragto baarlamaankan inuu gaal yahay qofkani uma arko maaragtay in baarlamaanka uu gaal yahay uma arko ma ku qasbe marka ma ra'yigaada ku qasbe ma waxyi soo degaa ra'yigaada maaha waxyi soo dega maaha rasuulna maahid adigu maxaa dadka dhiiggooda ku banaysanaysaa qofka dhiiggiisu wuxuu banaanadaa sida rasuulka sal slam uu yiri inuu saddex shay la yimaado sida xadiidka ibnu mascuud ku jirtay wuxuu leeyahay rasuulka alla sal slm wuxuu yidhi ibn mascuud rasul ka warinaya sal slam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu اllah ila biixdaa halaaث aلthayib الzani wالnafsi bالnafs wالtaariki lidiinihi اlmufaariq ljamaca xadiidka bukhaari iyo muslimaa wariyey wuxuu leeyahy rasuulku sal اla alay slam qaacida caamuna siina aada ugu fiirsada ma banaana qofka muslimka ah dhiiggiisu ma banaana weliba waa lasii cadeeyey waa qofka laa ilaaha illa allahu dhahaaya maxamedun rasuulullah waa lasii cadeeyey ee muslim haddii la yidhaahdo yashhadu an laa ilaha illa ani rasul marka taasoo kale culamadu waxay yidhahdaan sifa kaashifa laha sifa kaashifay yidhahdaan yacni wixii bay sii cadaynaya awalba meesha jiray hada qof muslim laa ilaha illa maxamedun rasulullah dhahin miyaa jiraba ilaa bixda halaa saddex waxyaabood uunbaa dhiiggiisa ku banaanaya athayib azani qofkan muslim waaba yahay kow laakiinse zinow ku dhacay guur saxana waa soo maray taas marka dhiiggiisu waa ku banaanaadaao haddii maaragtay shuruuddu ay dhammaystiranto waa la rajmiyaa waxaana rajminaa dowladdii islaamka aheed markaas waa xukumaysaa rajmine ee koox yaroo is aruursatay ma laha maaragtay xuduud yaan oogeynaa taas ma banaana ila haddii qolo walba ay tira annaga xuduud yaan oogeynaa qof walba qof kale dhiiggiisu intu banaystu leey qofkan xadow ku dhacu leeyahy waaba qarsooyin waxaan maxaa laga ogyahay waxaan jirin aad ku been abuuray haddaad rabto markhaati beenana waa samaysane qofkiina waa dishay hadhow maxaa u dishaa lagu leeya waxaad leedahay waxaasuu sameeyey xadkaasuu ku dhacay aad leedahay waxaas wax kama jiraan waa in meeshii maaragtay ay dowladu hawshaas ka talisaa wanafsi binafs qof qof kala dilay oo qisaas loo dila ayadan dhiiggi dhiig dhiigga qofku waa ku banaanaadaa laakiin iskama banaana waxaad aragtay qof qof dulmi ku dilay hortaada ku dilay adiga ma kuu banaan tahay qofkii wax dilay inaad disho kuma banaana shaqadaa maaha dhiigga yaa iska leh weligii maqtuulka qofkii weliga u ahaa maqtuulka dadkii casabadiisa ahay aabbihiis awowgiis walaalkiis maaragtay adeerkiis in adeerkiis wixii joogaa dhiiggaas iskale dhiigga dada iskale inna loo qisaasaan rabnaa hadday yidhahdaan qofkan waa loo qisaasa laakiin mabda ahaan shareecadu waxay leedahay qisaas dadka waa loo dila waa maaragtay waa xaq laakiin yaa yaa maaragtay dhiigga iskale dadaa iskale dhiiggaas waxay dhihi karaan waa cafinay waxay dhihi karaan diyana ma rabno dhiiggina waa cafinay dhihi karaan banaankiisu maraa qofka hadhow waa waa taas waa waa midii labaad ta saddexaadna waa maxay wataarik lidiinihi almufaariq liljamaaca waa qof diinkiisii ka tegey oo jamaacadii faaruqay jamaacadii yaa laga wadaa waa jamaacadii muslimiinta halkaas uga baxay waa gaal waa ridoobay diinkii uga baxay iyadoona marka laa mafhuuma lahaa qofkii diinkiisa ka taga waa huwa mufaariq liljamaca waaba iska yahaba xataa hadduu dhex fadhiyo uusan ka dhex bixin jamaacadu waa faaruqay ilaa isku niyad maaha isku qalbina maaha isku diinna maahane marka xadiidkaas bukhaari muslim baa wariyay saddexdaas wax yaa maaragtay uu dhiigu ku banaanaadaa xadiidkii bukhaari iyo muslim wariyeenna wuxuu ahaa awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dimaa waxa dadka lagu kala xukmi doono oo loo qisaasi doono waa dhiiggii la kala galay intan wax kaleba la samaynin oon laga shaqaynin taasa ugu horreyso dadka lagu kala bixi doonaa marka de qofkii dhiig muslin daadiyaahu jawaab ha u diyaarsado maxaa qofkan u dishay haddii hadhow la yidhaahdo wuxuu dhihi doonaa xarako hebel inay guulaysato oo ay xukunka qabsato aan dhiiggan u daadshay xarako hebel marka janno u doono haddii aakhiro lagu yidhaha maxaad leedahay waxba kuu tari mayso marka masaladaas maaragtay takfiirka iyo dimaadii oon maaragtay la iska dhex dabaalanaayo yaa lagu arkay dadka noocaas oo kale ah waxaana rasuulka sal ll slam ka ansaxday inuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofka muslimka ah ee dhabta ah ee xaqa ah waa qofkii muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa marka muslimnimadaadii baaba qilqil ku jirta dii lagaa nabadgeli waayo oo dadka aad iska caayayso oo aad dadkii ku been abuuranayso ama waa gaalo aada leedahay ama maaragtay gacantaada aad taagayso oo aad qofkii ama dilayso ama dhaawacayso ama dhib kale u geysanayso muslimnimadaadii dhaawac weynaa gaaraay sidoo kale rasuulku sal ll slam wuxuu yidhi almu'minu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim mu'minka dhabtaahi waa midka dadku ay ku aaminaan naftooda iyo xoolahooda marka qofkii aan naftii xoolihiiba lagu aamini karin oo aad maarata uga baqaysid oo maaragtay shubhadu rababa ku bannaysanaya qofkaas mu'minnimadiisii waa aad bay u liidataa laguma ilaaqi karo mumin ila muminku waa waa faan maogta marka waa mumin maaragtay caasi hadduusa diinka ka bixin waa mumin macnaha caasi ah oo maaragtay faasiq ah markuu dhiiggii iska dhex dabaasho caqiidadii salafka marka ka mid ma ahayn in muslimka hub loo qaato iyadoo la leeyahay munkara la suulina masaladaas waxaa qaba muctasilada iyo maaragtay khawaarijta iyo zaydiyada oo shiicada ka mid ah sida aan sheegnay ahlulxadiidku arrinkaas ma ay qabaan ashcariyaduna sidoo kale hadda maaragtay soomaali badan masabkaas ashcarigay aaminsan yihiin inkastoo mid qaldano uun maaragtay gadaalo dambe ka yimid oo muctasiladii dariiqeeda u dhow ay dad badan haystaan haddana madhabka ashcariga waxaa lagu yaqaanay inaanu dadka hub u qaadanin oo taas ahluxadiidkay ku waafaqsan yihiin marka salafiyiintu ma ogola in muslimkii hub loo qaato iyadoo lagu marmarsiyoonayo munkaraa la suulinayaa in marka ahluxadiidku aanay qabin in maaragtay muslimkii hub loo qaato waxaad ka arki kartaa yani axaadiis fara badan baad ku arkaysaa iyo kutubta caqaaidooda oo fara badan baad ku arkaysaa haddaad kutubta maqaalaadka rabtana kitaabkii ashcari uu lahaa oo maqaalaat islaamiyiin la yidhaahdo juska labaad fiiri safxada ama boga boqol iyo afartanaad marka qofka salafiga ah oo diintiisa ku toosan iimaanka qalbigiisa ku jira ayaa ku waajibinaya inuu dadka run kula dhaqmo oo aanu khiyaamayn khayrkana la jeclaado diintaba ha ku khilaafsanaadee waxaa dhici karta qof diintaba kugu khilaafsan inaad khayrka la jeclaataa dhici karta wax diidaya ma laha u fiirsa maalan nebi yuusuf allah nabadgeliye siduu u maamulay reer masar iyaga oo gaalo ahaa iyo talooyinkii wax ku oolka ahaa ee uu soo jeediyey uguna tashiilay xoogaagii cunnada ahaa ee ay haysteen si ay macluusha iyo abaarta uga badbaadaan muddo toddoba sano ah s ugu naseexayna fiiri qaala tasracuuna sabca siniina da'aba famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila mima taakuluun meesha maaragtay dowlad muslima ka talimayn haddana nasiixu kula dhaqmaayo khaa'in ma ahayn haadira arrinta shabaabka iyo ku saabsan haddii soomaalida kuwa jooga la fiiriyo hadda ka hor yaan maaragtay jawaab ka bixiyey mar la weydiiyey laakiin guud ahaan dadkan ay ku dhex jiraan waxay maaragtay ka intilaaqaan sida aan soo ishaarnay takfiir muslimiinta la takfiirinayo oo xukaamtii waxaa laleeyahy waa wada gaalo ayadoo xabad laga soo reebin waqti aan dhoweyn aana madaxtinimadoodu maaragtay ayba suuqa ka baxdaba maba jirtay leeyihin oo ninka hadda usaama bin laadin la yidhaahdo mar uu qanaat aljaziira la hadlaayay wuxuu leeyahay madax maba ahaba sidoo kale waxaa lagu leeyahy amerikaanka waa in lala diriiro marka hore marka amerikaan la dirirno aan bilaadda islaamka xorey karnaa ay ku leeyihiin oo aan ka xoreynaynaa ahlu riddada dowladaha riddada aan ka xoreynayna ay ku leeyihin haddaanay marka awood u lahayn inay maraykan la diriiraan maxay samaynayaan sida la arkay fitnadoodii maarata dhulkii muslimiinta usoo leexatay markaasay wax dilaayaan markaasay wax qarxinayaan markaasay maaragtay dadkii ka soo horjeeday masaajidii ku dhex dilaayaan iyo albaabadii masaajidda waxayna sabab u noqdeen in dowladii gaalada ahaa ay dhulkii islaamka soo galaan sababtoo gaaladii waxay ku marmarsiyoonayaan irhaabaan la diriraynaa irkaab irhaabkuna hadda xad ma leh marka calaa kulli xaal waxay kaloo maarata ka soo horjeedaan nimankaas wax qarxinaya ee maaragtay wax dila oo takfiirka aan xaqa ahayn wax takfiiriya culummadii sunnadoo la yaqaanay bay afar labaatanka saac tacniyaan oo waxay ku sheegaan sidii yuhuudiya nasaaradoo kale culimmadoodii oo la caayi jiray oo axbaar iyo ruhbaan baa magacooda ahaa moogta marka waa niman axbaar iyo ruhbaanay leeyihin culummo uma ogola inay idhahdaan diinkii bay fasaadiyeen bay leeyihin marka waa sida asnaam oo kale ayagana waa in la jijabiyay leeyihin waa culammadii xukuumooyinkaay leeyihin ibnu baas iyo ibnu cusaymiin iyo maaragtay fawsaan iyo wixii lamid ah waa maaragtay mowqif xuna laga taagan yahay mararka qaarkoodna waxaa dhici karta in la takfiiriyaba si aan fiicnaynna waa loola dhaqmaa sheekh albani sidoo kale isaga waa murjia laleeyahaba waxyaabaha marka salafiyiinta ayagu ay ku kala duwan yihiin waa maxay waxaa ka mid a sideedaba in la sameeyo urur la sameeyo muslimiintii lagala keli noqonayo boqol qof a isu timid kun qof a isu timid waxay leeyihiin haye ballan gaara aan samaysanno amiir aan samaysanno maaragtay nin madax madax ku-xigeena aan samaysanno sidii wasaarada camal hooseo kalea la samaysana hadhowna waxaa la leeyahay annaga unba munaasab u ah inaan maaragtay muslimka xukunno midda noocaasoo kale ah caqiidada ahlu sunna meel uga heli maysid salafiyiintuna waxaas ma qabaan in muslimkii kooxa kooxa loo kala geeyo ma qabaan salafiyiintu qofki marka uu samaysto hadda urur oo xugun uu raadinaayo axsaabta kasoo horjeetay sida qaalibka waxaa dhici karta in uu macnaha gaalnimo ku xukumo akhbaar fara badan waxay ka qaataan raadiyaalka iyo telefishinada iyo wax noocaas oo kale a markaas waxay u rumaynayaan si wax aan laga shakisnayn oo kale markaasay dadka ku xukumayaan haddii nin gaala oo wasiir gaala intuu hadlo uu yiraa hebel waxaaba kasoo qaadaaba qof muslima inuu yiri muslimkaas saasuu yiri warkiis waa iska rumaynaya bal gaal warkiisa hala rumeeyo xaggey diinta uga taallaa meel uga taalla ma leh qofka muslimka ayaa waxaa la leeyahay hadduu faasiq yahay warkiisa halaiska hubiyo gaal muxuu yahay isagu marka ay dhici karto inuu rabo inuu wax isku diro oo wax isku isku isku maaragtay shido calaa kulli xal waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a oo yani mashaayikh waxay ka dhigtaan abu maxamed almaqdisi ninka la yidhaahdo iyo abu qataada ninka la yidhaahdo oo hadallo aada u xunxun leh kutubana qoray oo hadda abu maxamed maqdisigaas kitaab dhan wuxuu ka qoray sacuudiga inay gaala yihiin dowladda sacuudiga inay gaala yihiin shubhooyin maaragtay liitay uu ku dhisay warkaas shubhooyinkaasna waxaa ka mid a inay umam mutaxida ay galeen sheikh cuthaymiin mar la weydiiye oo la yidhi dadka qaar waxay leeyihiin umam mutaxida in la galo waxay noqonaysaa waxaan allah ahayn oo loo xugun tegey warkaas ma sax baa la yidhi shiikhu wuxuu yidhi hada laysa bisaxiix sax maahu yidhi warkaas fakullun yaxkumu fii beladihi yani qof walba beledkiisiibuu marka xukumaa hadba sida nidaamku uu yahay sida muslimiintu waxay u xugun tagaan kitaabkii alla iyo sunnadii iyo wixii kaloo maaratay iyagu ay maaratay isla ogolaayeen umam mutaxida kuwan la yidhaahdana u n-ka la yidhaahdo qofna kuma qasbaan inuu maaragtay wax ku xukumo inuu ku xukumo macnaha sidii isagu ou rabay ka mid noqoshada laga mid noqonayaana wuxuu leeyahay shiikhu waxay ka mid tahay uun ballamadii ay muslimka iyo gaaladu mararka qaarkood iyo heshiisyada ay geli jireen oo kale waaye kama baxsan uu leeyahy walaysa alindimaamu ilayha ila min baabi almucaahadati ila min baabi almucaahadaat alatii taqacu bayna almuslimiina walkufaar majalu dacwa warkaas loogu noqon karaa tirsiga kun lix boqol iyo sideed oo tobankii jumaad alula soo baxday kun afar boqol iyo sideed iyo tobankii calaa kulli xaal kutubaha ay marka faafiyaan oo ay dadka ku beleeyeen waxaa ka mid ah kitab layra millatu ibraahim oo ku dhisanba in dadkii loo fududeeyo siay muslimiinta u tagfiirin lahaayeen waxaa laleeyay millat ibrahim muslimiintu khilaafsan yihiin alaleeyay millat ibraahimna waa si iyagu isaga fasirteen duhaymaanka xaramka galoo kale waa uu faaninaya ninkaas millat ibraahimka qoray waa la fiican yihin nimanka inta hubka soo qarsaday xaramka la galay ee yidhi gawiga gash male meesha annaga haysana ee maarata boqolaal muslimiina dilay ee muddadan uu xaramkii uu la maaragtay dayacnaay oon salaada lagu dukanaynin nimankaas waa la fiican yihin wax kalena maaha waxay ula fiican yihin waa maxay dowladay necab yihiin ay markaas la dirirayeen ahlu cilmi fara badan baa kutubtiisa wax ka qoray sida sheekh maxamed ibn cumar baasmuul oo kale aradd calaa kutubin mashbuuha kitaab la yiraha u qabaa kitaab kaloo la yiraahdo tabdiid kawaashif alcaniid kitaab la yirahana waa jiraahdaa oo maaragtay uu rayis nin la yiraha uu qoray oo uu ku radinaayo kitaabkii kawaashif aljariya ahaa calaa kulli xaal waxyaabaha ayagii marat salafiyiinta ku kala duwan yihin waxaa ka mid a inay leeyihiin ayagu amerikaanka iyo dowladahaas reer galbeedka in lala diriro waaba farducayn awood in la leeyahana lama shardiyo waxay ku leeyin waa sidii salaaddii oo kale wax ka jiraan waxaas ma jiraan jihaadka waxaa la waajib yeelay markii muslimka ay xoog yeesheen oo daar u gaar ay yeesheen oo ay maaragtay dagaal sharafeed ay dagaalami kareen a jihaadka la waajib yeelay jihaad maaragtay qiimo leh iyayna muslimku jihaadi jireeno maaragtay gaaladu ay kusoo islaami jirtay oo aan wax lagu dulmi jirin oo la ogolayn dulmi iyo dad maratay gardarre loo dilo naag gaalahoo la dilay a rasuulka sal lla ly slam uu maaragtay ka qaydiyey uu yidhi ma kaanat hadi lituqaatila yani naag dhaqankeedu u ahay inay dirirto maxaa loo dilaa waay naagaha in la dilo ma banaana ciyaalka in la dilo ma banaana dagaal sharafeed u ahaa marka haddana laakiin waxaa loo qasdaaba in maaragtay la dilo dadkii aanay banaanaynba maaragtay in la dilo marka jihaad ay dowlado wadaan oo maaragtay qiimo leh oo meesha u socdo la yaqaano oo raayihiisu ay caddahay waayo marka jihaadka la ogol yahay ee ma ahana midkan iyagu iska samaysteen oo ay dadka kullu goynaayaan wax sax maa salafiyiintuna marka ma qabta taas see marka isku mid loo yahay waa dulmi in la yidhaha salafiyiinta iyo nimankaas wax qarqarxinaaya yaa isku madhaba in la yidhaha sax ma ah markaan awood loo lahayn gaalada dirirkeeda oo dowladda muslimiintu aanay arrintaas u soo jeedin ama aysa diyaaroyn ama aysa tabar u haynin dad yaryaroo masaakiina ilaahay kuma laaziminin nimankii xerta ahay oo maarata masaakiinta masaajidda fadhiya iyo kuwii dugsiga dhigaaya waxaa laleeyahy meel ma fadhi kartiin waa inaad qoraga qaadatiin waa inaad maarata baanahooyinka qaadatiin waa inaad wax isku xirtiin aa laleeyahy war ilaahay kuma waajibin tabaruma haayo waxaan xoog weyn u baahan yihin waa shaqo dowladeed maxaa dadku lu goynaya masaakiinta oo yararka ah qise cajiib lah maalindhood lai sheegaayo oo aan u malaynaa inay ciraaq ka dhacday nin dhalinyaro ah oo been loo sheega aa nimankii u tegay xaggaas ku dagaalamaya markaasaa nin madaxa wuxuu ku yidhi ikhtaaraka allah waa la fadhiyey ilaah ku doorta uu leeyahay markaasuu wiilku wuxuu yidhi wuu fahmay maogtahay yani waxaa la rabaa in wixii laisku xirxira lagu xirxiro aada issoo qarxiso maogtahay waxaanan joogaa u yidhi markaas ma aqaan isbuucaan joogaa miyuu yidhi marka wuxuu yiri maya ani inaan dagaalamaan rabaa buu yiri inaan isqarxiyo ma rabo teeda kale shiikh adigu meeqa sana meeshan joogto dhowr iyo toban sanaan joogaa oo adiga lima lama yakhtaar lama yakhtaarka allah maxaa alla kuu dooro waay adiga maxaa isu qarxi weysa u leey mogta ninka madaxda ahay waayo u yiri insha allah bal waa maaragtay arrintaada waa waa waa ka shawraynaa macnaha wuxuu muujinaa waa fi bal fiirinayna wixii la samayn karo waxaa la fahmay marka in wiilka in la khaarijiyo la rabo mid marka kuwaas madaxda aan ku jirno hooseeya wiilkan miskiinka arkay xaalkiisa kiyaa marka soo tahriibiyey oo tan xuduudda maaragtay meeshuu ka soo baxaya keena marka calaa kulli xaal waa dhaqan noocaasoo kale ah yay yaqaanaan beelihii marka caamka ahaa yay maaragtay wax ku qarxinayaan oo muslimiin fara badan ay joogaan hadday rabto maarata meeshaas hala joogaan matalan qof ama laba qofood oo dadka gaaladaha ka mid ah lakiin ninkaas gaalka ahi ogow wuxuu ku socdaa nin kale ahdigiisu ku socdaa madaxdii oo marti u yahay ama nin ganacsadaa oo marti u yahay maxaa ku banaysanaya dhiiggiisa musta'man baa la yidhaha qofkan ama mucaahad baa la yidhaha qof baa maaragtay nabadgeliya oo maaragtay uu u yimid qofkaas marka maxaa dimadiisa aduu khafri ugu samaynaysaa oo aada u dulminaysaa ma banaana qofka muslimka dimadiisa in maaragtay la buriyo hoteeladii baa marka la qarxinayaa xafladoo la isugu yimida la qarxinayaa shirar baa la qarxinayaa oo gaalba uusan ku jirin laakiin ayagu dadkii tagfiirinaya soo maha oo waxaa joogay leeyihiin ra-iisul wasaaraa jooga ama wasiiraa jooga ama nin barlamaan ku jiraa jooga boqol kale ha dhimato halkaas hadduu u dhinto ayagu ay rabaan waxay ku leeyihin guulaan joognaa mashaayikhdii maaragtay cilmiga loo looga dambeeyey bay maaragtay dilaayaan dadkii ummadda maaragtay indhahooda ahaabay dilaayaan dadkii maaragtay ciidanka madaxda u ahaabay dilaayaan oo muslimku u baahnaa qof lasoo tababarayo maaragtay sanawaad fara badan oo khibrad afartan sanaa leh oo haddii waddankan lagu soo duulo wax u tari lahaa iyo ayagu waxay shaqo ka dhiganayaan marba hadduu maaragtay dowlad hore u shaqay jiray ama uu mid hadda joogto u shaqeeyo dhiiggiisu waa noo bannaana laleeyahay marka qaarkoodna dadka waxaa loo dilaa oo loo ikhtiyaalaa waxaa la leeyahay dowladahaas gaalada yo uu jaajuus u yahay calaa kulli xaal qofku xataa hadduu ridoobo kaba dhigba qof inuu ridoobay ridka xad xad buu leeyahay riddadaas xad bay leedahay xadkaasna marka dowlad baa oogta ninka madaxda ama qof u dirsada isagu abuu mansuur albaqdaadi wuxuu leeyahay annagu aaban waajibine dadkii maaragtay murtadiinta ahaa hadday toobo keeni waayaan fainamaa nuujibu dalika cala sultaan buu leeyay ninka madaxdaha laga rabaa hawshaas walaysa lilraciyati iqaamatu lxaddi cala lmurtad dadka raciyada ah oo maaragtay madaxda loo yahay xaq uma laha inay xad ka oofiyaan qof ridoobay kitaabkiisa usuul diin la yidhaahdo oo saas ku leeyahay sheekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay walaysa liaxadin an yunsila lmunkara bimaa huwa ankaru minhu yani qofku xaquma laha inuu munkarka ku zuuriyo wax kasii munkarnimo badan mil an yaquuma waaxidu min annaasi yuriidu an yaqطaca yada asaariqi wayajlida ashaariba wayuqiima alxuduuda sida in qof intuu soo baxo uu yira anuu qofkii wax xadayaan gacanta ka goynaa ama kii khamrada cabaan maaragtay karbaasha xuduudiyan oga uu yidhahdo liannahu low facala dalika la afdaa ila alharji walfasaad hadduu qofku uu saa sameeyo arrintaasi waxayna dhaxal siinaysaa harji wax la yidhaahdo dhiig badan la daadiyo iyo fasaad baa ka dhalanaya lianna kula waaxidin yadribu hayrahu qof kasta qof kaluu markaa wax gaarsiiyaa oo uu yad maaragtay la gaaraa wayaddaci anahu istaxaqa dalika wuxuu le marka ninkan waa mudan yahay waxaas fhada mima ynbagii an yuqtasara fiihi calى waliyi اlamri اlmuطaac kasulطaani wanuwaabi waa waxyaabaha ay marka ay qasabka tahay in lagu gaabsado dadkii madaxda ahaa ninkii madaxda ahaa ee ummaddu ateecaysay iyo dadkii isaga u wakiilanaya warkaas waxaad ka heli kartaa mukhtasar اfataawa اlmasriya boka shan boqol iyo sideedaad alى kuli xaal salafiyiinta iyo nimankaas wax qarqarxinayaahi meel maaragtay wada kulminaysaahi ma jirto oo maaragtay waa ku kala duwan yihiin masaa-ishaas faraha badan bay ku kala duwan yihiin markii tafjiiraadka la sameeyey ee wax la qarqarxiyana bilaadaas gaalada lagu qarxiyo muslimiintii waxaan dhibahayn uma ziyaadin noloshii baa lagu cariiriyey neeftii baa lagu dhejiyey sumcadii muslimiintii baa xumaatay qofkii muslimkaa wuxuu noqday qof la tuhmaayo ooba iska maaragtay tuhmaysan ilaa la hubsado inuu beriya marka jihaadka xaqa ahaabayba ayagu marka ay caqabo ku noqonayaan sababtoo ah qofkii fekerkooda ku qancaa waxay muslimiintu u baahan yihiin diyaar garow mid diineed iyo mid maaragtay maadi ahaanba maba lahaba jihaadkuna waa wax ummaddu ay leedahay oo dowlad ay leedahana maba aaminayaba ee jihaadka arrinka agtiisa wuxuu ka noqonayaa qofkaas in qof kale la dilo ama asaga uu isdilo oo wuxuu leeyahy anugu shahiidnimaan raadsaa uu leeyahy qof marka iska maaragtay hurdo ama sii jeedoo la dilo ama maaragtay bambaano meel lagu duugo ama inuu asaguba isqarxiyo yo wuxuu u arkaa jihaadka inuu ku dhan yaho aan waxba u dhimanayn qofka marka waxaas afar laatan ka sac ka shaqeynaya muslimka dhamadii taas kali ka shaqeeyaan ma waxaa dhici karta inay jihaad sax isu diyaariyaan maya weligoodna ku fekeri maayaan sababto qofkii waxba kuma dhimanaaba laleeyahaba marka jihaadkii ahaa in kelmadda alla kor loo qaado macnihiisi waaba la bedelaba jihaadkii ahaa in msl kelmadda alla kor loo qaado muslimiintu oqoon jireen waa la bedelay waxaan khariban yaa lagu bedelay dowladda afghanistan hadda maxay ku zuushay oo ay hawada uga baxday qof baa la joogay ayagu badbaado ka raadinayey markaasuu yidhi american ku jihaada taas eedsatay jihaadka rasuulka sal ly slm waxaan garanaynaa iyo saxaabadiisa inuu ahaa jihaad barakadiisu ay muuqato ummad fara ummado fara badan baa islaamka kusoo galay shartii maarata ummadahaas gaaladana waa ay yaraatay aadaabta jihaadka aad baa loo ilaalin jiray qofka gaalkaa wuxuu garanayaa wax loola dirira asaga laftiisu waa yaqaanaa oo waxaa laleeyahy soo islaam hadduu diido jizye keen hadduu diido waa loola diriraa jihaadkana waxaa waday dowlado maaragtay la yaqaano oo raayadooda ay kor u taagan tahay dad dhuudhuumanaa ma wadin duqowshaha iyo naagaha iyo ilmaha yaryar iyo safiirada ay boqorada iyo soo dirsadaan dowladuhu lama dili jirin sababto sharciga waxaas xaaraan bay ku yihiin muslimiintu ma oqoon jirin marka dagaal ay hogaaminayaan dad maaragtay shaqo ka dhigtay inay isqariyaanba oo hadda wax lagu dagaalama waxa mararka qaarkood aba laga dhigtayba diyaarada dii la heli karo maaragtay laba boqol oo qofood ay saarantao wada masaakiina oo wada rayada in la yidhaha maarata iyada lafteeda haddii meel lagu qarxi karaa lagu qarxiyo calaa kulli xaal farqiga u dhexeeya salafiyiinta iyo nimankaas noocaas oo kale ah aada buu u badan yahay waxaanse u malaynaa intaasi inay nooga filan tahay wabillahi towfiiq